أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا فتكونا من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أmا bعd casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaal iyo tobnaad ee suuraة الأcraaf ka mid ah waxaan ku dhex jirnay qisadii aadam ee abuuritaankiisii ku saabsanayd iyo inuu alla amray malaa'igta inay u sujuudaan ibliisna amarkaas uu ka baaqsaday uu diiday kana san taagay qiyaas aada u fool xunna uu la yimid kuna dhaartay aadam iyo wixii markaa faraciisa ah inuu dhumiyo uu baadiyeeyo arrintii marka uu ku dhaartay dhaqangelinteeda ayuu marka ku dadaalay ibliis wuxuuna ku bilaabay aadam laftiisa uu ku bilaabay iyo xawaa marka sidii uu ugu bilaabay iyo siduu u waswaasiyey baa aayadaha soo socda ay ka warramayaan ee kuwa ka dambeeyana bani aadamka aadam ubadkiisii inay ka digtoonaadaan mar labaad inay ku dhacaan meeshaas uu markaa ibliis uu ku riday aabbahood aadam ayaa laga waanina qaala tacaala allah wuxuu yidhi wayaa aadamu uskun wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga xawaa ah aljannata jannadii dega fakulaa cuna min xaysu meel xaggeed ka cuna shi'tumaa aada doontaan meel allaale meeshaad doontaan ka cuna walaa taqrabaa ha u dhowaaninina haadihi tan ha u dhowaaninina tanday ashajarata geedda ah fatakuunaa aada ahaataan markaa min aldaalimiina kuwa dulmiyey naftooda saa markaa yacnii aada noqotaan fawaswasa waswaas ayuu sameeyey ashaydaanu shaydaan waswaas ayuu sameeyey lahumaa liajlihimaa aadam iyo xawaa dartood ayuu waswaas u sameeyey liyubdiya inuu muujiyo lahumaa iyaga uu u muujiyo maa kii wuuriya la qariyey canhumaa wixii iyaga xaggooda laga qariyey inuu usoo muuqdo oo u muujiyo macnaha min saw-aatihimaa cawradooda xaal ay tahay wa qaala wuxuu yidhi ibliis waswaaskii tafsiirkiisii waay wa qaala waxauu yidhi maa maxay maa nahaakumaa idinkama reebin rabbukumaa rabbigiin idinkama reebin can haadihi tan idinkama reebin xaggeeda tan day ashajarati geedda ah lishay-in idinkagama reebin waxba shayna dartiis idinkagama reebin ilaa an takuunaa inaad ilaa karaahiyata an takuunaa inaad ahaataan nicitaan ou nacayo darteed ma ahane malakayni laba malag inaad ahaataan nicitaan ou nacayo darteed unbuu idinkaga reebay ow amase takuunaa yacnii inaad ahaataan nicid ou nacayo darteed min alkhaalidiina kuwa waaro oo adduunyada aan ka dhimanin oo iyaga mar walba si joogta a nolosha nolosha u haysto labadaabuu marka rabbi idiin diidan yahay wa waqaasama wou dhaartay humaa labadoodiibuu u dhaartay innii wuxuuna ku dhaartay innii aniga lakumaa labadiina lamina naasixiina kuwa u kheyr meerayaan ka mid ahay fadallaahumaa waa soo dejiyey biguruurin gaarayni xaal ay yihiin kuwa kadsoon iyagoo kadsoon ama qaaran xaal uu yahay isaga oo yacni ku kadinaya xaal uu yahay iyaga ama fadallaa waa soo daadejiyey humaa aadam iyo xawaa ayuu soo dejiyey ilaa akli shajarati geedda cunisteeda ayuu usoo dejiyey biguruurin bauna ugu soo dejiyey bisababi guruurin kadin iyo khiyaano darteed sababkeed macnaa falamaa markii daaqaa ay dhadhamiyeen aadam iyo xawaa ashajarata geedii laga reebay markay dhadhamiyeen badat lahumaa waxaa usoo muuqatay labadoodii saw-aatuhumaa cawradoodiibaa u muuqatay oo dharkiibaa laga qaatay wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda ay ku dhejinayaan min waraqi ljannati jannada caleemaheeda wax ka mid ah wanaadaahumaa wuu u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood ayaa u dhawaaqay alam anhakumaa miyaanan idinka reebin ayuu ugu dhawaaqay can tilkumaa tiinan miyaanan idinka reebin ashajarati ee geedda geeddan ah waaqul miyaanan dhihin lakumaa idinka aanan idiin oranin ina shaydaana shaydaan lakumaa idinka caduwun cadow buu idin yahay mubiinun cadaawadiisu ay caddahay qaalaa waxay yidhaahdeen marka aadam iyo xawaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow dalamnaa waxaan dulminay anfusanaa nafaheenaan dulminay wain lam takfir haddii aadan dhaafin lanaa annaga idna aadan noo dhaafin watarxamnaa aadan noo naxariisanin lanakuunanna ahaanee oo ahaanee min alkhaasiriina kuwa khasaaray ka mid ahaanee ilaahay subxaanahu watacaala aadam iyo xawaa jannadii buu ku maamuusay jannadii buu geliyey jannadaasna jannatulkhuldi inay ahayd oo jannadan qur-aanku sheegay inay tahay xoog badan bacdi lmufasiriin oo iyagu dhahayo ayaa jiro jannadan ma ahayne waxay ahayd janno kale oo midaani lagama baxee mid aan tan ahayn oo ka duwan midaani oo jannatulkhuldi aan ahayn ayay ahayd waxaa la geliyey oo alla uu ku maamuusay aadam iyo xawaa ibnulqayimna kitaabkiisa xaadil arwaaxa waa ku dheeraaday masaladaas iyo khilaafkeeda iyo wararka ku jiro halkaa marka xaadil arwaaxa ayuu uga hadlay kitaabka xaadil arwaax ilaa bilaadi lafraax ayb marka alla wuxuu yihi wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wasawjuka xaaskaaga xawaa-a dega aljannata jannada dega maadaama jannadii alba la geliyey midda la yaqaan uun bay ku dhacaysaa ee mid kaloon la aqoonin ma aha waxyaabaha marka xoojinaya inay jannada la yaqaano ay galeen taas waayba aljannatadaas la yidhi fakulaa cuna min xaysu meel xaggeed ka cuna shitumaa aada doontaan meel allaale meeshaad doontaan jannadaa ka cuna marka waxaa laysugu daray marka in jannadii la askumiyey oo la dejiyey waxaa loogu daray cunto siday doonaan inay u helaan hal geed unbaa lagu imtixaan oo laga reebay kulayl iyo qorax iyo waa laga ilaaliyey ee dhar fiicanna waa la siiyey oo jannada ay ku labistaan dhexdeeda sida aan ka fahmayno aayadaha soo socdo suuratu daahana de alla waa ku sheegay ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa ma ku qaawanaanaysidaa wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa mana ku oomaysid mana ku qorxaysanaysid ayb jannadaas baa marka la geliyey sidaana waa lagu yidhi walaa taqrabaa ha u dhowaaninina labadiinna haadihi tan ha u dhowaaninina tanday ashajarata ee geedan ah fatakuunaa markaas aada ahaataan haddaa u dhowaataan min aldaalimiina aada ahaataan kuwa nafsadooda dulmiyey geedaan ha u dhowaaninina haddaa geedaan u dhowaataan waxaad noqonaysaan dad naftooda ayaga dulmiyey laydinma dulminin idinkaa isdulmiyey ogaada oo inaad dharkii weysaan oo cuntadii jannada aada weysaan harkii iyo hooskii jannadoo qiimiga badnaa inaad weysaan ood hungowdaan idinka unbaa isu keenayay ogaada waa loosii sheegay fawaswasa lahuma shaydaanu ficilkan fawaswasa haddii lagu gudbiyo laam sida hadda noo dhigan fawaswasa lahumaa loo gudbiyo laamkuna wuxuu noqonayaa litacliil macnaa fawaswasana wuxuu noqonayaa facala alwaswasata yani fawaswasa shaydaanu shaydaan waswaas buu sameeyey muxuu waswaaska u sameeyeyna lahumaa liajlihimaa xawaa iyo aadam dartooda u sameeyey iyaga dartood ayuu u sameeyey shaydaankii waswaas haddii lagu gudbiyo ilaana oo fawaswasa ilayhi shaydaanu la yidhaah waa suuratu daaha midda ku jirtee marka waxay noqonaysaa fawaswasa wuxuu ku tuuray waay waswaas buu ku tuuray ilayhi ilaa aadama aadam yani xaggiisa ashaydaanu baa ku tuuray waswaaskii ay alqa shaydaanu lwaswasata ilayhi shaydaan waswaaskiibuu kusoo tuuray xaggiisa usoo tuuray ayb fawaswasa wuxuu waswaas ayuu sameeyey ashaydaanu shaydaankii lahumaa liajlihimaa aadam iyo xawaa dartood buuna u sameeyey waswaaska liyubdiya laamka liyubdiya ku jiraa laamu yacni laamu tacliil miya mase laamulcaaqiba waayo mufasiriin badan waxay leeyihin waa laamulcaaqiba isaga hadda inuu dhar ka dhiga ma rabin keliya hee wax kaloo kasii daran buu uga dan lahaaye laakiin markuu waswaasiyaa waxaa soo baxday in dharkii ay waayeen laamku marka faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasanan oo kale muuse reer fircawnaa qaatay liyakuuna lahum caduwan ma waxay u qaateen inuu cadow ku noqdo ayaga uma qaadanin sidaas laakiin sheekada meeshay ku dhammaanaysa iyo caaqibada dambe ayaa sidaa iska noqotay laamulcaaqiba la yihaha laamkaas ama laamu sayruura macaanida laamkaana lagu soo daraa ayb qaarna waxay leeyihin maya ee laamku waaba laamu tacliilo waaba si inuu dharka ka dhigo u rabayba ou ihaaneysto oo uu nicmada ka saaro ou duleysto ayb liyubdiya inuu muujiyo yacni si ou u muujiyo ama ciribta ay u muuqato lahumaa iyaga maa kii uu u muujiyo wuuriya laga qariyey canhumaa xaggooda laga qariyey min saw-aatihimaa oo cawradooda xaal ay tahay min saw-aatihimaa minta bayaaniye waayo marka jaari majruurkana waa la xaaleyna marka jumladan oo liyubdiya lahumaa maa wuuriya canhumaa min saw-aatihimaana waswaaski tafsiirkiisa waay ayb waswaaska tafsiirkiisa waa soo socdaa wa qaala maa nahaakumaada waa cafwi ayb wa qaala waxa uu yidhi maa nahaakumaa waswaaskii marka tafsiirkiisii waa kan maa nahaakumaa idinkama reebin labadiina rabbukumaa rabbigiin can haadihi tan idinkama reebin tan daya shajarati geedda ah lishay-in idinkagama reebin ilaa an takuunaa ilaa karaahata an takuunaa inaad ahaataan nicitaan ou nacayo darteed unbuu idinkaga reebay malakayni inaad ahaataan laba malag saasuu idiin diidan yahay oo ilaahay wuxuu idinkaga reebayaa un inaad laba malag noqotaanoo idiin diidaan sidaasuu nacayaa ow takuunaa ama inaad ahaataan nicitaan ou nacayo darteed buu idinkaga ree reebayaa min alkhaalidiina kuwa waarayo oo adduunyada ku waarayo bani aadan marka waxaa aada loo jeclaysiiya dukhuluud adduunyo un inuu iska joogo oo waaro oo ownan dhimanin iyo inuu noqdo malaa-ig iyo wax aada marka u sarreeyo inuu noqdo unbuu jecel yahay fii suurati fii suurati taaha hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi iyo wa mulkin laa yablaa mulki aan dhammaanaynin inuu madax iska ahaado unbuu iska rabaa inay ka go-do ma jecla marka labadii meeloodoo ugu darneyduu kasoo galayoo xirsiga dadaalka loo dadaalayo adduunyo un in la haysto iyo mulki yacni nolol in la jeclaado iyo mulki in loo dadaalo labadaasuu kasoo galay waana labada nebigu uu tilmaamay mid ka mid ah kan khatar inay qofka diinkiisa ay ku tahay maadibaani jaa-icaani ursilaa fii ghanami biafsada laha min xirsi اlmari calى اlmaali washarafi lidiinihi buu yihi nabiga sal l l slam laba yeey oo baahan oo ari lagu sii daayay siday wax u haleynayaan waxaa ka daran sida maal jacaylka iyo sharaf jacaylka ay qofka diintiisa u haleeyaan oy u baabi'iyaan wax badan buu laqayaa ou qaadanayaa oo uu ogyahay inay qalad tahay liajli mulkigaas uu ilaashanayo darteed adduunyadana marka de waa sabru saacatin waa hadduu saacad iska sabro oo mulkigaas iyo waxaas uu xagga iska dhigo tii ilaahayna uu ku taagnaado inuu iska helaaba laga yaabaa mulkiga isagoo fiican oo sharaf badan inuu iska helaa laakiin de shaydaan ma kugu sima intaas may waa dhammaanayaa maya waa kanaa maya waa loo soo socdaa saasuu maanta dhan ku cabsiinayaa isagiina dadkiina wax sakhraansanay noqonayaan marka mulkiga iyo maalka ay ku noqonayaan ayb marka ilaahay qofka inuu xifdiyo qofkuu ilaahay xifdiyo unbaa xifdismaayo marka maa nahaaku maa nahaakumaa rabukumaa can hadihi shajarati ilaa an takuunaadan istihnuhu waa mufaraq mustahnaa minhuga waa qadaran yahay oo waa maxay waa lishay-in oo qadaran wey shaygaas lishay-in taasna waa mu- shay ta- mucallal ah yacni i- i- geedan wax yacni sabab iyo shay ou dartiis idinkaga reebay maba jirtaba ilaa an takuunaa ilaa karaahata an takuunaa inaad ahaataan nicitaan ou nacayo darteed bis unbuu idinkaga reebay waay malakayni laba malag inaad ahaataan ow takuunaa ama inaad ahaataan nicitaan ou nacayo darteed unbuu idinkaga reebay min alkhaalidiina kuwa waarayo kuwa waara inaad ka mid ahaataan oydnan dhimanin wa qaasamahumaa waa u dhaartay qaasama marka aslulmuqaasamati taqtadi lmushaarakata bay keeni laba wa qaasamahumaa sida caadiga marka loo laqbeeyo waa la dhaartay waay waa la dhaartay labadoodu la dhaartay marka isagana waa dhaartay iyagana waa dhaartay laakiin sidaas hadda maaha iyaga ma dhaaranin ee macnuhu marka mararka qaar faacala waxay isaga timaadaa facalo oo kale wa qaasamahumaa waa u dhaartay un weeyaan marka macnaha ayb oo bimacnaa aqsama unbay la la- ay la mid tahay wa qaasamahumaa sida caaqabtu lisa oo kale way caaqabtu allisa tuugaan ciqaabay way ee waa alla ciqaabtamay hadda markaas loogama rabo wa qaasamahumaa waa dhaartay ibliis labadoodiibuu u dhaartay innii sidan buu ku dhaartay marka innii aniga la innii aniga la min annaasixiinaan ahay kuwa daacadnimada falo ayaan ahay lakumaa labadiina idiin daacadnimo falo kuwa idiin khayr miiro daacadda idiin ahan ka mid ahay iyagiina hadda marka yacni waa iska sirmeen oo mar haddii ninkan oo hadalkan sheegay haddana dhaar uu raaciyey qof baa been ku dhaaranaya ma aynan islahayn qof baa been ku dhaaranaya ma aynan islahayn haddana weliba dhaartii waa sii adkeeyo inii lakumaa la min annaasixiin war kha- khayr iyo daaca daacadaan idiin ahay aayadda marka waxaa laga qaadanayaa de qof kastoo adiga naasix baan kuu ahay la taliyo wanaagsan baan kuu ahay horumarkaagaan rabaa waa kuusoo gurmanayaa dhibaato markay ku hayso anaa garabka garabka kuugu qabanayo qof walboo ku dhaho inay runtiis tahay ma aha macnaheedan ayb inay runtiis tahay ma aha inta uu danta kaa leeyahay baa sidaas uu ku dhahayaa markii ay fu- fursad helana meel xun buu kaaga tegayaa wax la ogyahay waay shaydaan waa sidaas ayb id qaala lilinsaani kfur falamaa kafara qaala inii barii'un minka inii akhaafu llaha raba alcaalamiin waaba ani beri baan ka ahay allaan ka cabsana waa markuu bani aadamkii gaalnimada ku ogaado saasuu dhahaa wa qaala shayطaanu lamaa qudiya اlamru in allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wma kana lii calaykum min sulطaani ila an dacowtukum faاstajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wma antum bimusrikiy inii kafartu bima ashraktumuuni min qabl waa banaanka sidaasu takhalli kaaga samayna shayaadiinu linsi oo ji- oo shay oo ibliis acwaantiisa iyo junuudiisana oo gaalada ugu horeeyaanna sidaa unbaa xaalkoodu uu yahay meeqa dad oo ay taageero u muujiyeenay garabka garabka ugu qabteen oo markay ugu baahida badnaayeenna ay iska filqeen oo ay meel cidlaha kusoo tuureen ama dadkii ay ku kiciyeen ama ay ummado kale kusoo kiciyeen ama iyaga laftoodaba ay dileen fara badana yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin marka qofka hadalka inuu ku siro maahan ayb dadkeenna annaga waxay iskaba caadeysteen war qofkaani waa ku sirayaa danow kaa leeyahay adiga kuma raba haddaad tidhaahdid maxaa adiga danta lagaa leeyahay maxay tahay adaaba tacbaan ahu kuleeyahay war tacbaan ma nihin dad islaama ilaahay naga dhigo adduunyadiina ku nool oo dhul fiican haysto oo wax lagu xasdaan waxna lagu xasdaan haysanaa intaa miyaanaan fahmi miyaanaan ogeyn innaga waxna lagu xasdo waa haysanaa marka inaad tidhaahdid adigu dad maa tahayba nacam heer foolxumo badan waayo wuxuu lagula rabay unbaad ga- dabinkii ayaad si fiican un ugu dhacday waayo marka horeba ilaa intaana lagu gaarsiinaya waxa laguu soo gaarsiinayana waxay ahayd wax aan ahay male gacantan taagtay un inaad tiraahdeed waqaasamahumaa waa u dhaartay ibliiskii aadam iyo xawaa buu u dhaartay inii sidaan buu marka ugu dhaartay inii aniga lakumaa labadiina inii aniga lamina naasixiinan ka mid ahay kuwa khayr miiro lakumaa idinka idin khayr miiro fadallaa waa waa soo daadejiyey humaa labadoodii buu soo dejiyey ilaa akli shajarati geedda cunistiis cunisteedii buu usoo daadejiyey yacnii mowqifkoodii hore ee adkaa ayuu kasoo dejiyey waay qofka marka hore uu mowqif adag uu joogo shayga laga reebay waa ka fogyahay laakiin marka uu lagu qanciyo la qanciyo la qanciyo waa soo degaa soo maaha marka mowqifkii bay kasoo daadegeen waa soo dabceen marka fadallaa waa soo daadejiyey ibliis humaa aadam iyo xawaa ayuu soo daadejiyey ilaa akli shajarati geedda cunisteediibuu usoo dejiyey oo usoo daadejiyey biguruurin gaarayni xaal ay yihiin iyagoo la kadiyey oo la khiyaanay aadam iyo xawaa marka biguruurinta in marka la xaaleeyo oo marka humaada laga xaaleeyo mafcuulu bihiga marka ay noqoto biguruurin maqruureyni xaal ay yihiin ama in laga xaaleeyo marka ibliiska laftiisa oo faacilka fadallaada ku jiro markaana ay noqoto biguruurin xaal uu yahay qaaran xaala xaala kownihi mid kadinaayo uu yahay oo khiyaanaya iyaga isagoo khiyaanaya uu soo dejiyey ayb waxaa kaloo bannaan ba-da inaan waxba musaaxababa iyo laga dhigine ba-di in laga dhigo sababiye in laga dhigo oo markaa ay noqoto fadallaahumaa waa soo dejiyey ilaa akli shajarati buu usoo dejiyey biguruurin bisababi guruurihi khiyaanadiisa sababteeduuna ugu soo dejiyey waa khiyaanay falamaa markii daaqaa ay dhadhamiyeen ashajarata geedii markay dhadhamiyeen beded way muu way muuqatay lahumaa iyaga waxaa beded waxaa usoo muuqday lahumaa iyaga saw-aatuhumaa cowradoodiibaa markiiba usoo muuqatay oo dharkii jannada ay ku haysteen waa laga qaatay dharkaa marka iyaga waa laga waa laga qaatay wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda ay ku dhejinayaan min waraqi ljannati jannada caleemaheeda wax ka mid ah minta marka waa tabciidiya wey ibtidaa-iyana haddii la rabo waa laga dhigi karaa ayb marka caleemihii jannada wax ka mid ah ayay bilaabeen inay ku dhejiyaan cowradooda leanna fidrada bani aadamka qaawanaanta ceeb waay oo qofku marka yacnii ilmaha yaryarka xataa markuu waxyar soo roonaado waa dareemi karaa oo markuu isagoo qaawan uu soo baxo ceeb ceeb la yiraahdo marka waa cararah maaha wax markaas ilmaha yaryarka wax buug iyo qalin loogu dhigaayo maaha qaawanaanta wax foolxun inay tahay ee bani aadamku waaba isaga abuuran tahay walidaalika markay aadam iyo xawaa dharkii markii laga qaaday qaawanaanaa soo baxday nin walbaa wuxuu mid walbaa labadooda wuxuu ku orday caleentii geedaha jannada markaasay bilaabeen inay bal horta cowrada weyn qubulka iyo duburkii inay ku dhadhajiyaan oo ay asturaan ayb wanaadaahumaa waxaa u dhawaaqay rabbuhumaa rabbigood baa u dhawaaqay meeshaa marka wanaadaahumaa rabbuhumaa nidaagu wuxuu tusaa marka ilaahay inuu hadlo waayo cidda u dhawaaqday rabbigood rabbi waayaana la leeyahay idan ilaahay waa hadlaa waxaa kaloo laga qaadanaa wanaadaahumaa in la maqlaayo hadalka ilaahay waayo haddaysan maqlaynin waa u dhawaaqay maxaa macnooy tahay marka macnaa ma leh ilaahay hadalkiisa marka in la maqlaayo ciddou doonoo maqashiinaa isaga markaas jibriilaa maqlay qiyaamaha dadkao dhanaa maqli doono qiyaamaha la imaanayaa marka xadiidkii nabiga sal ll l slam wuxuu ahaa fa yunaadiihim bisawtin ilaahay intuu dadkii soo kulmiyo ayuu u dhawaaqayaa cod ayuu ugu dhawaaqayaa aan codka makhluuqa shabihin yasmacuhu man qaruba waman bacud kan dhow iyo kan dheer isku siyay u maqlayaan marka de sawtka alleh inuu sawtulmakhluuqiin ka duwan yahay tafsiirkaas dambaaba kutusaayo xadiidka ayb dad baa marka inkiraayo oo waxay leeyihin maya ilaahay ma hadlo hadal ka soo baxaaya ma jiro cid hadalka alla maqashaa ma jirto ee muuse muxuu maqlay may hadalka alla toos uma maqlin waxa uu maqlay uu maqlay maxay tahay may wax ma maqline nafsadda ilaahay buu ka daalacday hadalka marka ilaahay qur-aanka uu ku sheegay waa rakaaka iyo falsafad jaan oo meelay u socotaan jirin weyn oo ilaahay tilmaamihiisa lagu inkiraayo iyadana marka ilaahay waa u dhawaaqay haddii la yihi waa la maqlaa bisawtina una ugu dhawaaqay waayo haddaan la maqlaynin dhawaaq lamaba sheegeenba ta kale ilaahay ma hadla in la yidhaha ceebayba tahayba nuqsaanay ku tahay waayo waxaan hadlaynin waa wax naaqis ah asnaamta markii nabiyullaahi ibraahim uu burburinayo maa lakum laa tandiquun oo kulahaa soo maa haddii la yidhaha asnaamtuna ma hadasho ilaahayna ma hadlo see ilaahay marka cibaadada u mudan yahay asnaamtuna ay u mudnaa ay u mudnaa weysay marka qofka qur-aanku inuu ku tadaburaa la rabaa laakiin mushkilada culummo dad ah dad culummo sheeganayo mansab diineed ku hadlaayo oo kutubta akrinayaa laga yaabaa inaa intaas inaynan fahmaynin oo ay u arkaan jariimo in ilaahay laga galay iyo dembi waa hadlaa haddaad tiraa ilaahay ayb wanaadaahumaa rabbuhumaa rabbigood marka waxaa kaloo laga qaadanaa wanaadaahumaa rabbuhumaadan ana allaha yatakalamu bimashii'atihi kalaamku inuu yahay sifa ficliya oo ilaahay marku doono ou hadlaayo waayo wanaadaahumaa rabbuhumaadan waaan waxaan uga fahmaynaa ilaahay hadalkan soo socdo goormuu ku dhawaaqayna waa markay aadam iyo xawaa geedka cuneen ka bacdi ee ilaahay markau doonou hadlayaa marka ayb hadalkiisu waa iska socdaa iyada lafteeda sax maaha waayo hadal iska socdoon joogsanaynin ceeb waayo cudur waayo naftirkiisu soo maaha marka sifatlkalaam sifa daatiyana waa tahay ficliyana waa tahay oo daatada ilaahay buu soo kalaamku ka imaana allah ku sifaysan inuu mutakalim yahay marku doonana waa hadlaayo dhinacaasna sifa ficliyu ka yahay caqiidada marka laga hadlaayo wanaadaahumaa rabbuhumaa baa u dhawaaqay nidihii tafsiirkiisii waa kan alam anhakumaa miyaanan idinka reebin can tilkumaa tiinan ashajarati geedda a miyaanan aniga idinka reebin tafsiir sidaas waay wanaadaahumaa rabbuhumaa alam anhakumaadaas inay nidaaga tafsiir u tahay kan labaadna waxaa tafsiir labaad wuxuu yahay waa maquulu qowl oo qowl maxduuf ah maquulu qowlkiisa waay oo maxay ka dhigan tahay wanaadaahumaa waxaa u dhawaaqay rabbuhumaa baa u dhawaaqay wa qaala wuxuu yidhi alam anhakumaa sidaa ayuu yidhi in la dhaho labadaa waa ismacna ahaan waa isku dhow yihiin waaqul lakumaa miyaanan idin dhihin ina shaydaana shaydaan lakumaa idinka caduwun buu idin yahay cadow cadowga oo mubiinun cadaawadiisu ay caddahay sow aniga sidaa idinma sheegin da markay ku dhaceen waa shallaayeen oo ay dembigaa arkeen way ka shallaayeen marka ayay markaa towbadii baa ilaahay waafajiyey marka qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow dalamnaa anfusanaa nafaheennaan dulminay wain lam takfir lanaa haddaadan noo dhaafin watarxamnaa aadan noo naxariisanin lanakuunana ahaanee oo ahaanee min alkhaasiriina kuwa khasaaray ahaanee aayaddan marka waxay fasiree suurat lbaqara aayaddii aan kusoo marnay oo waa maxay fatalaqaa aadamu min rabbihi kelimaatin kelimaadka uu aadam rabbi kula kulmay rabbigiis ee uu ku towbad keenay kuwan waayo kelimaadkan waayo rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin kuwan waay qur-aanka marka qaarkiis baa qaarka kala fasiraya amaa xadiidka dhahaayo cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam uu warinayo dheer oo nebiguu ku tawasulay nebiyullaahi moxamed oo carshiga lugtiisa waxaa ku taalay laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah markaasuu ilaahay jaah jaah nebigu ugu tawasulay dhahaayo waa xadiid baatil ah oo aan ansixin oo cabdiraxmaankaasna uu ku jiro oo culamaa ulxadiid ay butlaan ku sheegeen baatil inuu yahay kelimaadka uu ku to ay ku towbad keeneenna waa tan uu ilaahay noo sheegayeen qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow dalamnaa anfusanaa nafaheenaan dulminay wain lam takfir lanaa haddaadan noo dhaafin watarxamnaa aadan noo naxariisanin lanakuunana ahaanee min alkhaasiriina kuwa hoogay oo khasaaran ka mid noqonaynaa marka alla waa ka towbad aqbalay meeshaa marka iyadana waxaan ka qaadanaynaa labada qiso ibliis amarkii alle marku ka tegay ee ilaahay uu yihi war maxaa kugu dhacayo maa manacaka anlaa tasjuda id amartuka war maxaa kugu dhacay markaan ku amray oodan usuaada u sujuudi weysay maxaa sujuudda kaa celiyey waa kii yidhi marka ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin ama qaala aasjudu liman khalaqta tiinan amarka allow marka ka santaagay wax aada dhooba ka abuurtay maa aniga u sujuudaa buu yidhi meeshaas marka waxaa laga qaadanaa awalan amarka alle ou qofka amray hadduu ka tago calaa sabiili listikbaari wal-ibaa-ina ou uga tago kasantaagid yasid ou amarka alle yasaayo ou uga tago diinta inuu uga baxaayo waayo ibliis maxaa la yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin aadamna gaal ayuu noqday lama dhihin markuu geedda cunay waayo aadam wuxuu geedda markuu cunaayo marka wuxuu u cunay marka calaa sabiili shahwa oo markaa boqortinimo iyo adduunyo lagu waaray iyo waxbaa lagu siray ee amarka alle ka santaag asaga kuma jirin maadaama marka arrinta aadam ay sidaas ahayd wa kaana min alkaafiriin lama dhihin isaga qofku marka dembiga waa ku dhici karaa mararka qaar isagoo og inuu dembi yahay ilaahay inuunan ka mudnayn og rabitaan nafsadeed iyo waxbaa marka qofka qaadayo naf iyo shaydaan badanaa marka qofkaas inuu qalad ku jiro uu og yahay towbadou haleelaan marka waxaa la yidhaha atarku maca alibaa'i kufrun waayo amaa tarkiga mujaradka gaalnimo isaga ma aha haddii uunan istikbaar iyo ibaa la soconin ayb aadam marka ilaahay towbadu waafajiyey waa towbad keenay marka ibliis laakiin meeshii inuu dib isugu laabta la rabay ma isku noqonine horow usii socdayba ama waxbaan baadiyeynayaa iyo waxbaan yeelayaa iyo saanaan samaynaa iyuu galay aadam laakiin iyo xawaa inay qaldameen ayay qirteen qofku marka ilaahay hortiisa inuu dembiga intou ka qirto ilaahay usoo noqdo fadiilo iyo waxay u tahay darajo qaala hbiطuu bacdukum libacdin caduw qaala wuxuu yidhi alle ihbiطuu dega oo hoobta aadam iyo xawaa iyo ibliis baa jamcu saas bacdukum qaarkiin libacdin qaarka kale caduwun xaal ou cadow u yahay bacdukum qaarkiin libacdin barka kale caduwun xaal ou cadow u yahay jumlada xaaliya wey idinkoo cadow isku ah bal horta degta oo hoobta idinkoo cadow isu ah walakum waxaad leedihiin fi lardi dhulka korkiisa waxaa ku leedihiin mustaqarun meel lagu sugnaado oo lagu nagaado deegaan laga dhigtoo la deegaamaysto iyo wa mataacun wa tamtiicun raaxayn ayaad leedihiin ilaa xiinin waqti intii ka ah halkaabaa marka jannada laga waa laga soo degay dhulkii baa la yimid ilaahay awalba ugu talagalay in lagu noolaado laakiin ilaahay cidna ma dulminayo aadam dhulka sabab isaga uu leeyahay ayuu ku yimid alla ma dulminin musiibadaas marka markay dhacday hadda waa in lagu sabraa ilaahayna markaa inuu qadaray musiibada inuu alla qadaray la rumeeyaa walidaalika muuse iyo aadam markay doodeen nabigaa noo sheegaya sala allahu calayhi wasalam caalam caalamulbarzakhay ku doodeen wixii nabiga noo sheego run waayo waa rumaysanaynaa wuxuu yidhi muuse nabiyullaahi muuse aadam ku yidhi anta abuuna aadam ayaa tahay ilaahay malaa'igtiisuu kuu sujuudsiiyey jannaduu ku geliyey adaa naga soo saaray jannada oo dhibaatadan noogu yacni wacnaa maxaad jannada nooga soo saartay markaasuu aadam wuxuu yidhi ma waxaad igu eedeynaysaa ataluumunii fii amrin qad katabahu llaahu qabla an yakhluqanii ma waxaad igu eedeynay arrin inta alla ounan i abuurin ka hor ou qadaray aadam marka waxa lagu haysto waa musiibada isaguna musiibadu ayuu qadarka usoo qabsaday musiibadan aada ka cabanaysa muusow ilaahaa qadaray ee aadam ma dhihin aniga dembiga waxaan u galay ilaahay qadarkiisaan dembi u sameeyey ma dhahayo waayo dembiga in qadarka loo tiiriyo waa qalad oo la yidhaahdo inkastoo qadarka uunan ka baxaynin laakiin xujo lagama dhigan karo ilaahay ii qadaray intaad dembi gasho sax maaha laakiin musiibada ilaahay in loo celiyo oo qadarka markaa loo xujaysto waa bannaan tahay saa darteedu nebiga wuxuu u yidhi faxaja aadamu muusaa aadam waa ka xujo badiyey nabi muuse aadama xujada badiyey oo isaga markaa yacni xujada ku helay walakum waxaa leedihiin fi lardi dhulka korkiisa mustaqarun baa idinkugu sugnaaday makaanu nagaadi makaan lagu sugnaado la la dego iyo mataacun wa tamtiicun raaxayn ilaa xiinin waqti intii ka alla idin raaxayaad adduunyada ku leedihiin ayb suurat lbaqarana alla muxuu yidhi markii sidaan oo kale qulna habiطuu minha jamiica faimaa yaأtiyanakum minii hudan faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun adduunyadaa u degaysaan hanuunaan keenayaa qofkii hanuunkaas raaco jannadii waa kusoo laabanaa marka cabsi iyo tiiraanyo iyo murug korkiisa ma ahaanaysa hadda un mar kale isjira fursad kalea haysataan ibliis iyow idinka adkaanin qaala wuxuu yidhi alle fiihaa dhulka dhexdiisa ayaa taxyowna ku noolaanaysaan wa fiihaa dhulka dhexdiisaa tamuutuuna aada ku dhimanaysaan wa minhaa dhulka xaggeeda tukhrajuuna la ydinka soo saaraya la ydinka soo bixina dhulkaanaad ku noolaanaysaan waa ku dhimanaysaan waa la ydinka soo saaraya minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa qaala alla wuxuu yidhi fiihaa dhulkii korkiisa yaa taxyowna aada ku noolaanaysaan wa fiihaa dhulkii korkiisa tamuutuuna ku dhimanaysaan markaad dhimataana dhexdeeda laydin gelina wa minhaa dhulka xaggiisa tukhrajuuna laydinka soo saaraya yaa banii aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishan walibaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illaahi lacalahum yadakaruun aayaddan iyo tan ka dambeysaba middaan hore ilaahay wuxuu noogu nicmo sheeganayaa dharka dharka ilaahay noo soo dejiya baa nicmadaa baa nala xasuusina marka alla wuxuu leey dhar ayaan idin siinay waxaana looga danlee yacni ujeeddada aayaddan waxay tahay mas'alo gadaal ka imaan doontaa waxaa looga dhigaa gogol dhig yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin mushrikiin mushrikiintii carabta waxaa shaydaanka uu ku waswaasiyey oo u sheegay kacbada haddii la dawaafayo waxaa la yihi dhar aada ku dambaawdeen oo dembi ku gasheen kacbadan hala imaaninina eseen yeelayna dharka iska bixiya adinkoo qaawan oo sidii hooyadiin idiin dhashay dawaafa isdhex wareega waxaas u jideeyey marka ibliisku ilaahayna dadkii dharow siiyey dhar la-aan marka inay yidhaahdaan rabbi baan ugu dhawaaneynaa foolxumo aada u daran waay marka waxaa alla nicmadii dharkaa marka hore loo sheegaa mar labaad haddana sidii aadam dharka looga furay oo ibliis dharka uga furay idinkuna yownan idiin fidnaynin sidaasoo kalea la leeyahay kabacdi baa marka masaajidda iyo markaad cibaadaadka la imaanaysaan dhar iyo ziinadiina soo qaato alla ayuu markaa una faray yaa bani aadama aadam ilmihiisow qad xaqiiqeeh anzalnaa waxaanu dejinnay calaykum idinka korkiina waxaan kusoo dejinnay libaasan dhar ayaan dushiina kusoo dejinnay dharka oo yuwaarii qarinayo asturayo saw-aatikum cawradii cawraadkiina qarinayo iyo wariishan ayaanu idiin soo dejinnay dhar aada ku xaragootaan ama wariishan maal maal ayaan idiin soo dejinnay asalka wariishan markaa wariishan laftiisu waa dhar laakiin dharkii cowrada lagu asturayo markii la sheegay dhar ka duwan waayo kaas muxuu noqonayaa marka dhar aada ku xaragootaan walibaasu taqwaa alla ka cabsiga dharkiisa daalika kaagaasaa khayrun khayr badan oo fiican daalika kaagaasi min aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisuu ka mid ahaaday lacallahum yadakkaruuna sidaa maxaa loogu sheegaa likay yadakaruu say u waansamaan ayb yaa bani aadama bani aadama aadam ilmihiisaw qad xaqiiqeeh anzalnaa waxaanu dejinnay calaykum idinka korkiina libaasan baanu korkiina kusoo dejinay dhar anzalnaadan qaar waxay dhahayaan dhar baan idiin abuurnay oo dharkii baan idin siinay qaar kalena waxay leeyiin maya sideeda waayo dharka korow kasoo degay sidee dharku marka uu kor uga uga yimidna kor wuxuu uga yimid dharka bani aadamku waxay ka samaystaan xoolahana waa ka samaystaan maqaarkooda oo xoolaha maqaarkooda dhar lagu xaragoodaa laga samaystaa jaakada iyo waxyaabo lamid a geedaha qaarkoodna dharkaa laga samaystaa oo qutniga ama cotonka suufka oo dharka maadada ugu badan ah geedaha laga abuuraa suufku waa geed miro leh oo la abuuro markuu soo baxana marka waa la rifaa oo geedihii baa laga rifaa warshadaha la geliyaa shaati ama surwaal ama macawis waxay la rabaa laga dhigtaa geedahana marka kor ayaa ayay ka dhashaan marka geedaha roobka alla soo di'iyey ayay ku dhashaan geeduhu mar haddii marka yacni roobka ou asaas iyo sabab u yahay ayaa waxaa laga dhigay dharkii sababtii baa layska dhaafay sabab yacni shaygii musababka ahaabaaba la sheegay oo dharka ah marka dharku labadaas meel kama baxayo sida qaalibka ah ee badan qaar cayayaanka qaarkood sameeyana waa jiraa xariirta iyo kale iyo silkiga dharka silkiga iyo aduu siday ahaataba un wax markaa xagga kore uun ka yimid oo roobka uu sabab u yahay waay yaa bani aadama aadam ilmihiisa w qad xaqiiqeeh anzalnaa calaykum korkiina waxaanu kusoo dejinay libaasan dhar dharka oo yuwaarii qarinaayo saw-aatikum cawradiina qarinaayo cawraadkiina wariishan baan idiin soo dejinay dhar aada ku xaragootaan ama maal ayaan idiin soo dejinay labada tafsiirba waa jiraan akharu ahli luqa waxay yidhaahdeen calaa ana ariisha maa yustaru maa yasturu min libaasin ow maciishatin riish waxaa la yidhaha waxa qofka asturo oo dhar iyo cunto ah cuntadana qofka dabcan waa asturaysaayo ummaddii bay ka qarinay qofka hadduu wax cuno qof noolow noqono ee dharkana waa asturayaa qofka cawradiisa riish marka akharu ahli luqa sidaasay dhaheen maa yasturu min libaasin ow maciishatin ibnu cabaas iyo sudi iyo mujaahidna waxay yidhaahdeen almaalu maalka ayaa laga wadaa ibnu zaydna wuxuu yihi aljamaal waa quruxda kaa marka waa nicmo iyo gallad ilaahay nagu galladaystay dhar inuu noo soo dejiyo oon haysanno walibaasu taqwaa dharkii xisiga ahaa markii naloo sheegay dharka aan arkayno oon ujeedno oon xiranayno oon cawradaan xisigaa ku asturanayno markii naloo sheegay ayaa waxaa la daba dhigay dharka macnawiga ah waa dhici kartaa inaad korka dhar ka wadato laakiin qalbiga khaali eber aad ka tahay oo shirki iyo bidco iyo balaayo uun qalbigaagu ka buuxdo qalbigaagu kheyrka uu ka qaawan yahay libaaskii marka macnawigaa naloo sheegayayo alla wuxuu yidhi walibaasu taqwaa alla kacabsiga dharkeeda labiskeeda daalika kaagaasaa khayrun khayr badan waxaana aada isku qurxinaysaan adduunyadu wax macno leh maahane libaasu taqwa baa ka kheyr badan shaniga qur-aanku marka saan waa shay-u bishay-i yudkar shayba shay baa lagu xasuustaa hore waxaan usoo marnay fii suurati albaqara sahayda iyo marka laga hadlayo watazawaduu sahay qaata maxaa la yidhi fa ina khayra zaadi taqwa wataquuni yaa uli lalbaab sahayda adduunyada markaad qaadato saadan u dhimanin waxaana la xasuusiyey sahayda aakhira marka midaas aana aada u weyn waayo midaas aakhiro haddii la waayo waa khatar walidalika rasuulka sal ll l slam xadiid saxiixa buu wuxuu ku yidhi ruba kaasiyatin fi ddunyaa caariyatin fi laakhira badanaa mid adduunyada ku asturan aakhirana ku qaawan marka waa inaadan aakhiro qaawanaanin marka ka qaawanaanin dharkan marka alla kugu nicmeeyey libaasu taqwaana ku dadaal daalika kaagaas lasoo xusay oo dhar inuu alla soo dejiyey min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa calaamaadka alle waxdaaniyadiisa tusaya way lacallahum yadakaruuna waxaana loo sheegay si ay u waantamaan likay yatadakaruu marka libaasu taqwad aliimaan waa lagu fasiray alxayaa xishoodka waa lagu fasiray alcamalu saalix waa lagu macneeyey khashyatullaahi waa lagu fasiray dhammaanna marka un meel unbay u wada laabanayaan yaa bani aadama bani aadam ilmihiisow laa yaftinannakum yaynan idin fitnaynin asha ashaydaanu yownan idin fitnaynin ashaydaanu shaydaan yow idin fitnaynin fitnatan fitno yownan idin fitnaynin kamaa akhraja mithla fitnati ikhraaji abawaykum labadiinii aabbo oo idin dhalay bixintii uu bixiyey fidnadeeda oo kale yaanu idin fidnaynin kaafkan marka kaafu tashbiih waaye bimacnaa mithla waana sifo ayuu ku nasbisnaanayaa mawsuufkeedu la qadarayo laa yaftinanakum shayطaanu fitnatan mihla fitnati ikhraaji aba ikhraaji abawaykum min aljannati ka bixintii aadam iyo xawaa jannada laga soo bixiyey fitnadaas oo kale yaanu yaanu idin fitnaynin shaydaanku kamaa sidii akhraja u bixiyey abaweykum labadiinii aa idin dhashay aadam iyo xawaa min aljannati siduu uga soo bixiyey oo kale yaanu idin fidnaynin fidna taas oo kale ah yanzicu xaal uu siibayo canhumaa markuu fidnaynayo xaaladaanu ku dheehaya yanzicu xaal uu siibaayo canhumaa xaggooda uu ka siibaayo libaasahumaa dharkooda isagoo ka siibaayo liyuriyahumaa si uu u tuso saw-aatihimaa cawradooda sow u tuso innahu shaydaan yaraakum waa idin arkayaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu qabiilkiisa min xaysu meel ayuu idinka arkayaa xaggeeda laa tarawnahum idinka aydan ka arkaynin iyaga innaa anagu jacalnaa waxaanu ka dhignay ashayaadiina shayaadiinta owliyaaa baanu ka yeelnay liladiina kuwii baan uga yeelnay laa yu'minuuna aan rumayneynin tii hore marka nicmatu alibaasay ahayd midaana libaaskaas shaydaan you idinka dhigin ayuu alla leeyahay yaa bani aadama aadam ilmihiisow laa yaftinanakum yaanu idin yownan idin fidnaynin ashaydaanu shaydaan kamaa akhraja fitnatan fitna yaanu idin fitnaynin mihla maa akhraja mihla ikhraajihi bixintiisa oo kale la mid ah fitnadaasoo mihla ikhraajihi oo kale ah abaweykum uu bixiyey labadii idin dhashay min aljannati jannada xaggeeda uu kasoo bixiyey fitnadaa mid la eg yaanu idin fidnaynin yanzicu akhrajada faacilkeeda oo shaydaanka ah baa laga xaaleynaa jumlada ama yani kamaa akhraja abaweykumna abaweykumna waa laga xaaleyn karaa oo marka uu soo bixinayey xaaladoodu saasay ahayd yanzicu xaal uu siibayo canhumaa xaggooda uu ka siibayo uu ka dhigayo libaasahumaa dharkooda liyuriyahumaa si uu u tuso saw-aatihimaa cawradooda uu u tuso shaydaan marka shaqadiisa waxay tahay inuu dadka dharka ka dhigo xishoodka inuu dadka ka baabi'iyo camal shaydaan maanta ilbaxnimada adduunyada waa taagan tahay la leeyahayna waa ilbaxnimo ku dhisan in dharka layska dhigo iyagii laftoodiibaa waxay ka qaylinayaan habka dharka looga dhigayo ummadda jiilkan dambe oo gaalada kuwooda duqoobay waxay leeyihiin war annaga saan ma ahaa jirin afartan sano ka hor dhar dheerdheeraan qaadan jirnay sidaan xishood darridaan ma jirin maantana waxay maraysaa marka nigis iyo markaa yacnii haweenta nigis iyo marka wax ay ku asturato ibta naasaha ay ku asturato naaska maaha in la asturaayo isaga dhan ibtiisa keliya unbaa cawro u ah ibta ibta wixii kale marka waa iska qaawan yihiinoo bannaankay yaallaan ayb heerkaasuu gaarsiiyey kuwaa waxay raadiyaan shuhro iyoiyo caan inay noqdaanay waxay ka raadiyaan dharka dhan inay dhigaanba oy dadka ku hor ordaan say kaamarooyinka u qabtaan oo loo fiirsado yani dadkaa bal fiiri shaydaan sow dharka uga dhigaayo arag sheekh axmed shaakir wuxuu qoray marka maqaal yaro ou qoraybu wuxuu ciwaan cajiib lahu u bixiyey aada yani soo jiidasho u leh wuxuu ciwaan uga dhigay lusuusu thiyaab yani ilbaxnimada maanta joogto waay lee wuxuu leeyahay dadka tuugada dharka waay dadkay dharka ka xadaan waa tuugada dharka waay dadkan marka iyagana gaalada un adnaabta u noqday oo u maleynayo wax allaale waxay sameeyaan in horumar lagu gaarayo yani waxay islaaziminayaan horumarka iyo iyo yani xishood darida wax islaazimaya maaha adiga yaa kaa reebay inaad shaqaysato inaad waxbaratay yaa kuu diiday habeen iyo maalin inaad wadan yacni dadnimadaada iyo dalkaaga iyo diintaada inaad hagaagsato ood wanaajisatay diinta maa kuu diideysana ma diidin diinta laakiin haddaad tiraa maya maba horumari karo ilaa aan dharka iska dhigo ma horumari karo ilaa aan dhinacyada xeerxeerto horumar ma heli karo ilaa aan waxaas sameeyo qaanuunka gaalada aan qaato hadday sidaas kaa taagantaha dawaaba caqlina ma haysid adduunyadana xataa dadnimo raalli kuma kuma yacni dadnimadaadii xataa raalli kama tihid oo waxaad ku qanacday inaad nin iska liito oo inuu dad uun dabagalo ay tahay uun bis hadafkiisaad iska yaa isu aragtay waxaasna marka waa foolxumo caalamulislaami horumar la-aanta diinta uma keenin oo haddayba diinta ku dadaali lahaayeen mas maslaxadooday gara lahaayeen laakiin diintiina waa ka tageen shaydaankiina waa kaasaa meel buu ku furana waddankan laftiisa hadda waxaa soo waxaa yacni waxaa soo martay dharkaas un iyadoo dadka laga dhigaayo oo kuwa xijaabtana xijaabka lagu caynayo oo lagu haysto oo lagu dhagaxyeynayo oo waxaan aragnay boqolaal ceeb loo sameynayo kuwo wadaaddo sheegana ay u sameynayaan dadkii marka diintay u xil saaran yihiin la yidhi ayaa waxay dhihi jireen naagahan dab dabdaboolan oo xijaaban wax kaleay hoosta ku wataan iyo shar iyo xumaan ay ku sheegi jireen waa ninkii dowladda diinta uga wakiilka ah isaga maxaa laga rabaa inuu diinta dadka yacni wuxuu mas-uulka ummadda uga ahaa oo saxan inuu dadkii u sheega soo maaha isagii baa la dagaalamaya marka iyadii lafteedii kuwaa marka lusuusu thiyaab marka gaalada keliya maaha kuwa marka ayagu muslimka ku dhex jiraa lusuusu thiyaab xaaji naag jilbaab ay haween qaadatay iyo indhashareer ay qaadatay maxaa ku dirayna maw howl u qabta dadka dharkaasi muxuu dhibay marka iskuulaadkii ilmaha rabitaankooda waxaa looga faa-iideysan jiray in dharka la dhigo shaati gacmo gaaban iyo surwaal kaakiya iyo iyo tintoo lasoo qawsado hadday u badato wax lagu asturaayana il yar in lagu asturo bis gacmo dheer hadday qaadatana sharciyay jebisay orod gurigaaga aada in la yihahdo waxaas marka waa lusuusu thiyaab waxa dowlad fiicanna ma aha waa waxa noocaas oo kale wax loo xiisana maaha ayb dadka qaara waxaas baashaasaa ka dhex guuxaysa dadka qaar ayb ninka ay ka guuxayso waa dhiban yahan ayb diinta ha fahmo marka waxyaabahaasi marka wax dowladnimana naga raaci mayso waa waxa meeshaana dhigayo un sababta noogu noqday un waayo waxyaabaha noocaas oo kale ana waxaa laga yaabaa dalal gaala ah qofku wuxuu rabo inuu ku qaado karo tanna in lagu qasbo marka sidaan dadka lagu qasbo marka masalada dharka marka haddaad adiga dharka hadal maagto dadaa waxay ku leeyihiin war waxaan dhar ahayn idinku ma taqaanaan me dhar oon maxaad uga hadashaan oo idinku maxaad dadka dharka uga dhigaysaan waayahay waa beri qofka inuu fakero waay inahu yaraakum inahu shaydaan yaraakum waa idin arkayaa huwa isaga iyo wa qabiiluhu iyo qabiiladiisu waa shayaadiintii min xaysu meel bay idinka arkayaan laa tarawnahum aydnan ka arkaynin idinka iyaga marka meeshaan culimmadu waxay ka qaataan jinniga inaan suuradiisa jinninimo inaan lagu arkaynin jinnigu waa jiraa suura latiifa u leeyahay dabcan oo annagu aanan arkaynin waa jismi yacni aada aanan annaga ugu jeedi karin aanan arki karin aan ujeedaa laakiin suurad kale tashakulna waa ilaahay waa siiyaa inuu isku ekaysiiyo waxyaabo kale walidaalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam suuro ayuu ku arkay kale suuradiisii kuma arkina bacdi riwaayaat marka suurad mukulaal iyo qaar waxay leeyihin suurado kale ay sheegayaan ayuu ku arkay markuu damcay inuu salaada ka gooyo waana iska celiyey ayb wahaakada marka suurooyin marka ka duwan suuradiisii caadiga ahayd inaan lagu arki karin laakiin suurad kale lagu arki karo ama xayawaan uu isku soo ekeysiya ama wax lamida nbi saxaabiga abu hurayra shaydaan uu arkay laakiin wuxuu ku arkay calaa suurati rajul qofuu iska soo dhigay sadaqada iyo zakada markuu xadayay zakaatulfitriga ee uu qabtay waa kii aayatulkursiga u sheegay markii dambena sii daayay nin faqiiraan ahay oo ilmo ilmo badan iska kaydaa calaa suurati rajul buu ugu yimid marka waa haakada suuraddiisa laakiin ma lagu arkaayo sida aayaddan ay tilmaantay marka de dadka dhahaya naag jinni hebel hebelo insi naag jinni buu guursaday iyo saasuu yeelay iyo jinniguu arkaa iyo jinniguu la sheekaystaa iyo calaa suuratihi suurad aan ahayn waa ku qofku waa dhici kartaa inuu ku arko laakiin suuradiisii jinninnimo ma lagu arkaayas inaa anagu jacalna shayaaiina shayaadiintii waxaanu ka dhignay awliyaa baanu ka yeelnay liladiina kuwii baan uga dhignay laa yu'minuuna aan rumaynaynin yani gaalada shayaadiintii baaba weli looga dhigo lagu loo lagu xiray waidaa facaluu faaxishatan waidaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan faaxisho dembi foolxun hadday sameeyaan qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa aabaa'anaa wajadnaa waxaanu ka helnay calayhaa yacni aabaa'anaa aabbayaalkeen ayaanu helnay calayhaa calaa haadihi alfaaxishati faaxishadan korkeeda inay yihiin baan ka helnay aabbayaalkeen baanu kasoo gaarnay arrintan wallaahu allana amaranaa wouna amray bihaa faaxishadowna amray ayb qul waxaa tiraa in allaha alle laa ya'muru ma farayo bilfaxshaai fuxshi alla ma faraayo ataquuluuna miyaad odhanaysaan cala allaahi alle korkiisa maa miyaad ka odhanaysaan shay laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan garanaynin qul waxaa tiraa nebiyow amara rabbii rabbigay wuxuu faray bilqisdi cadaalad buu rabbigay faray wa aqiimuu wujuuhakum buu rabbigay faray wa iqaamati wujuuhikum wejiyaalkiina inaad yacni oogtaan ayb cinda kulli masjidin aada toosisaan qiblada xaggeeda aada ugu toosisaan cinda kulli masjidin masjid dhammaantii agtiisa wadcuuhu wadcuu tuugahu rabbi tuuga alla rayacni barya mukhlisiina xaalaa tihiin idinkoo u baraxtiraya lahu lilaahi addiina cibaadada kamaa bada-akum sidii uu idiin bilaabay idinka abuurkiina uu u bilaabaa tacuuduuna aada noqonaysaan fariiqan xaal aad tihiin koox idinkoo ah ayb kooxda oo hadaa alla uu hanuuniyey iyo wa fariiqan koox kale oo xaqa kooxdaasoo xaqa calayhim korkooda uu ku waajibay uu ku dhaboobay addalaalatu baadidii dushooda ay ku dhabowday inahum iyaga ittakhaduu waxay ka dhigteen ashayaadiina shayaadiintii owliyaa-a bay ka dhigteen weli kuwa yacnii arrimahooda maamulo min duunillaahi alla sokadaysa wayaxsabuuna waxay malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin waidaa facaluu hadday sameeyaan faaxishatan faclatan ficil faaxishatan foolxun ficilkaa xun marka waa maxay inay qaawanaan ku dawaafaan war maxaad waxaan u samaynaysaan qaaluu waxay dhahayaan wajadnaa calayhaa waxaanu dusheeda ka helnay aabaa'anaa aabbayaalkeen aabbayaalkeenaan aragnay iyagoo sidan samaynayo inaa wajadnaa aabaa'anaa idmaar baa marka meeshaas ku jiro waa idaa facaluu faaxishatan hadday sameeyaan fa nuhuu canhaa oo faaxishada laga reebo markaasay sidaan daliil ka dhiganayaan oo wajadnaa calayhaa aabaa'anaa aabbayaalkeenaan ka helnay ayb markaasaa haddana la yidhi wamin ayna akhadtum akhada aabaa'ukum aabbayaalkiina xaggay ka qaateen wada bal markaasay dhahayaan wallaahu amaranaa bihaa allaana amray marka ilaahay wuxuu ka jawaabay marka midda dambe waa masabid ilaahay la masabidanayo moogtahay arrintaa iyadaa marka looma deyninoo waa laga jawaabo alla wuxuu yidhi qul ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa laakiin midda inay aabbayaalkood kasoo gaareen waa run waa laysaga dhaafay oo aabbayaalkood way kasoo gaareen awalaysan daliil ahayn waxaan aabbahayan kasoo gaaray daliil maadaama aynan ahayn middaas farahaba laga qaaday halkaan laakiin midda kale ee ah wallaahu amaranaa bihaa ilaahay ma ka tegaayo qof masabitay walidaalika dadka dadka diinta u sheego wax aan diin ahayn dadka diin uga dhigo ha ogaadeen ilaahay bay ku been abuuranayeen suuraddana waxaan ugu tegi doonaa in aladiina اtakhaduu اlcijla sayanaaluhum gadb min rabbihim wadilat fi اlxayaati اddunya wakadalika najzi اlmuftariin abu qilaaba ama sufyaan bnu cuyeynana wuxuu yihi hadihi likuli mubtadic markaa ninkii diin sheegayo ilaahaa sidaan yidhi rasuulkaasaa yidhi diintu sidaan waaye qofka dhahaayo waa inuu aada isaga hubiyaa haddii kale wuxuu noqonaa qof ilaahay masabidanayo haddii aada jaahil tahay ha hadlin iska daa diinta haka tarjuma dadka dhahaya marka diinta lama kala laha adi maa diinta kaligaa culimo keligeed maa diinta iska leh maxaa noogu diideysaan meel meel daranay u socdaan iyo dadka iyagana intay dad soo wadaan ay og yihiin inay caamo yihiin dadka intay soo hor istaajiyaan dhahaya dadka usheeg qaala allahu qaala rasuuluhu dadka diinta usheeg dhahaya qof ay og yihiin inuu jaahil yahay marka arrintaa iyadaa marka masabit alla la masabita ma sahlan weliba qalad marku sheega haddaad maagta qaladkii sax kuwo kalea kugu dhagaayo khilaafka naga dhaafay kuleeyihin kii meesha istaajiyaa dhahaya nagadaa mas'alo khilaafiye ma rabneen maxaa khilaafiyaa ninaan diin aqoonin diinka hadlaayo waayeen dadkaas oo kale marka diinta waa bi'inayaan ee dacwo iyo diin ay kor u qaadayaan arrintaas kor ugu qaadayaan ma leh ayb marka waa arrintaa in laga waantoobo ilaahay looga cabsado dadka ku howlan qul waxaa tiraa in allaha alle laa ya'muru ma amrayo ma farayo bilfaxshaa'i fuxshi ilaahay ma farayo ataquuluuna ma dhahaysaan cala allahi allo korkiisa maa miyaad ku odhanaysaan laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aydnan ogeyn waxaydnan aqoon u lahayn miyaad ilaahay korkiisa ku sheegaysaan ood ku masabidanaysaan qul dheh amara rabbii rabbigay wuxuu faray bilqisti cadaaladuu faray marka laa ya'muru bilfaxshaa'ida hore amarkan amar sharci ah baa loo jeedaa amarka kownigaa ma aha waayo amarka kownigae qadariga ilaahay baa waa waa amraa kaas suuratulisraa-na waa ugu tegi doonaa waidaa aradnaa an nuhlika qaryatan muxuu alla yidhi amarnaa mutra fiihaa fafasaquu fiihaa faxaqa calayha alqowlu fadamarnaaha tadmiiran amarka ha isku qasin marka amarkaas waa amar kowni qadari ah waay amarkan oo aayaddan ka hadlaysana laa ya'muru bilfaxshaa'i sharcan ilaahay fuxshi fuxshi ma faraayo oo shay fuxshiya sharci ka dhigi maayo qul waxaa tiraa amara rabbi rabbigay wuxuu amray bilqisdi cadaalad buu amray wa aqiimuu wujuuhakum wa aqiimuu marka bilqisdi bay ku cadfan tahay masder baana ku qarsoon meeshaas maadaama qisdi masder ay tahay kaasaa lagu cadfayaa macduufun calaa maa yutakhayalu maa yatakhayalu ilayhi lmasdaru oo marka muxuu noqonaa qul amara rabbii rabbigay wuxuu faray bilqisdi buu faray cadaalad iyo wa aqiimuu wujuuhakum wa iqaamati wujuuhikum buu faray cinda kulli masjidin masaajid kastaa agtiisa inaad wejiyadiina aada jeedisaan meeshii laydin amray inaad u jeedisaan oo qibladii iyo kacbadii ah ilaahay taasuu farayaa wadcuuhu wa an tadcuuhu buu alla farayaa inaad bari tuugtaan oo aada caabuddaan isaga mukhlisiina xaalaad tihiin idinka oo barax tiraya lahu lilaahi addiina diinka u barax tiraayo kamaa bada-akum siduu alla idiin bilaabay oo abuuristiina uu u bilaabay tacuuduuna yaad waad noqonaysaan siduu idin ah markii hore oo abuurkiinii ku bilaabay ayaad u noqonaysaan laba tafsiir oo ma'huura ku jirto mid waxay tahay siduu markii hore idiin abuuray buu idiin soo celinaa aakhiro bacigii waaye marka waana macnaha daahirkoo soo degdegayaba macnaha labaadna waxay tahay kamaa bada-akum tacuuduuna siduu markii hore alle adduunyada idiin keenay oo shaqi iyo saciid kow idinka dhigaad ku noqonaysaan weyna oo ninkii adduunyada shaqi ku ahaana aakhiro shaqi buu ku noqona ninkii adduunyada saciid ku ahaana ilaahay ha naga dhigay aakhiro saciiduu ku noqona ayb labadaa tafsiir baa marka ku jirta meeshan kamaa bada-akum siduu idiin bilaabay oo abuur abuurkiinii oo u bilaabay yaa tacuuduuna aada noqonaysaan fariiqan idinkoo koox ah xaala kownikum fariiqan aada tihiin marka fariiqan in laga dhigo xaalo idinkoo koox ah baad noqonaysaan soo alla idiin soo idiin bilaabay fariiqa oo hadaa alla uu hanuuniyey xaal aad tihiin iyo wa fariiqan koox kooxda oo xaqa calayhim korkooda uu ku dhaboobay ay ku dhacday addalaalatu baadidii si kalena waa loo icraabayo fariiqan hadaa-in fariiqan mafcuulu bihi hadaada looga dhigo fariiqan koox hadaa ilaahay waa hanuuniyey oo fariiqan kooxna xaqa calayhim dushooda waxaa ku dhaboobay oo ku waajibtay dushooda addalaalatu baadidii inahum iyaga ittakhaduu waxay ka dhigteen ashayaadiina shayaadiintiibi bay owliyaa-a garab iyo saaxiib ay ka dhigteen min duuni illaahi alla sokadii wayaxsabuuna waxay malaynayaan iyagu a anahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin shaydaan bay weli ka dhigteen ilaahay bay ku kufriyeen waxay isu qabaan oo isu haystaan inay hanuunsan yihiin meeshaan marka alimaamu lbaqawi wuxuu leeyahay fiihi daliilun aayadda waxaa ku sugan daliil calaa ana alkaafira gaalka aladii yadunnu gaalka u malaynayo annahu fii diinihi diintiisa dhexdeeda cala alxaqi inuu ku sugan yahay iyo waljaaxida iyo walmucaanida iyo midka jaaxidka iyo midka isagoo wax og wax diiday kulligood sawaa-un inay yihiin isku mid meeshuu ka rabana waxay tahay ayaga maladooda la fiirin maayo ayagu hadday isu haystaan inay xaq ku taagan yihiin gaalnimada ka baajin maysa waay manaa qofku asaga inuu isku haysto waa fiican tahay ku fiicnaan maayo ayb masalada marka imaamu dabaribana wou keenay sidaasoo kale u keenay laakiin dad baa si qaldan uga faa'iideysta marka masaladaas maa oo waxay leeyihiin cid jaahilnimada cudurdaar ku helaysaa ma jirto nusuustiina waxay tilmaamaysaa jahligii inuu cudurdaar dadka qaar oo u noqday see loo kala saaraa marka kii aan nebi soo gaarin oo dacwoba aynan soo gaarin iyo suurat lisraa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulanaan ugu tegayna hadalka marka waxaa aada marka macnaha laga rabo u sheegay alcalaamatu shanqiitiyu kitaabkiisa adwaa lbayaanka wuxuu yidhi haadihi nusuusu lqur'aaniyatu nusuustan qur'aaniga ah tadullu waxay tusaysaa calaa ana alkaafira gaalka laa yanfacuhu danuhu maladiisa ma anfacayso ou malaynaayo annahu calaa hudan inuu hanuun ku taagan yahay lianna aladilata waayo wuxuu yidhi adilada alatii alatii jaa-at biha arusulu adilada ay rusushu la yimaadeen lam tatruk fi lxaqi labsan walaa shubhatan adilada rasuulku ou la imaanayo mushrikiintan hadda laga sheekeynayo xujada uu ku oogaayo ou ku dul aqrinayo shubha ka tegi maysa iyo labsi oo ninka isagu hataa hadduu diin baatila ku taagan yahay qur-aankii lagu dul aqriyo oo axaadiidtii lagu dul aqriyo xujadaas ayaan shubha iyo wax kaleba aan ka tegaynin ugu yaraan waa inuu shakiyo oo xaqa raadsada marka soo ma garan walaakina alkaafira laakiin wuxuu yidhi gaalku lishiddati tacasubihi lilkufri sida uu gaalnimada ugu tacasubayo darnaanteeda xaqii marka isagoo arkaayo inuu dhinaca kale yahay ayaa laakiin gaalnimadiisa jacayl iyo tacasub oo u qabo daran dartiis ayuu uga tegaa xaqan dadka lafteedana waa ku arkay qof baad wax u sheegaysaa u sheegaysaa wuxuu ku leeyahay laakiin dawowyaalkeen iyo abbayaalkeen maan ka tegaynaa laakiin sheikh hebel sidaan u dhihi jiray maxaan sameynaa qofkaas wax mau caddaanin maa la dhahayaa maya waa u caddaadeen kaas laakiin lifardi tacasubihi bow sidaan u yeelay laakiin inay wax caddaadaan waa shardi iyada qofka xaqa uu soo gaaro ayb lishiddati tacasubihi lilkufri laa yakaadu ma ku dhowaanayo xataa yufakiru fi ladilati inuu adilada ku fakero allatii hiya ka shamsi daliil waadixa bounan ku fakeraynin xataa alatii hiya kashamsi fii raabicati nahaar sababta waa maxay lijaajan fi lbaaili wacinaadan isagoo baailka doodid oo u doodayo darteed falidalika kaana gayra macduurin bau noqday saas uu hayru macduur ku noqday waalcilm cind allahi marka qof xaqii soo gaaray ogaaday laakiin aan rabin ama ama xaqii waa soo gaaray isagaan rabin inuu xaqii akhristo ama uu fiiriyo jacayl iyo tacasub iyo dhiillo oo u qaba darteed waxa uu kusoo koray ama uu aaminsan yahay kaasaan marka cudurdaarka yeelanaynin gaalada zamankan joogtana waa arkaysaa qofkii arkay dacwaad ula imaanaysaa waxbaan ku kuu sheegayaa markaa haa markuu ku yidhaha diin aada ku bilowdo wuxuu ku leeyay aniga waxaan inay fiican yihiin waa ogahay iga dhaaf laakiin ama waqti maha ayuu leeyahy icraab buu sameynaya waxna maka sheegaayo mana ammaana ayuu leeyahay aniga maxaa iga rabtaa marka diintaada dhib kuma qabo dhibna uma qabo laakiin ha ii sheegin iga daa ninkaasi xujo ma gaarin ma la dhihi karaa waa gaartay kaasoo kale ku ka hadlaayo waxyaabahaas laakiin qof sideedaba jahligii aan mufarid ku ahayn mid gabood falay aan ahayn ee dadkii gaarsiin lahaaba aynan soo gaarsiinin ama dad culumo oo u yaqaano ay qalad ugu sheekeeyeen baatilna u sheegeen kaas in laga bixiyo u baahan yahay baatilkaasna xaqa markaa looga caddeeyo ayb wayaxsabuuna waxay malaynayaan anahum iyagu muhtaduuna inay yihiin kuwa hanuunsan hada aakhiruhu wallahu aclamu salى اllahu wslama calaa nabiyina mxamed